waxaa waxu dhaceen kolleeyahay isku day baa ka dhacay xabsiga hargeysa maxaabiis xarig dheerku culus dabiyo culus u xidhnaa ay isku dayeen in xabsiga hargeysa ka baxaan saacaddu markay ahayd malaa ilaa saddexdii oo rubucla meelaha ama labaatan la ayay abruushinkaasi bilaabmay sida muuqataa baastolad baa gudaha ugu gasho loogu geeyey inta horta ilaa imaka la hubo oo ay adeegsanayeen tiradooduna ilaa afar bay gruubkaasi ahaa saacaddaa laga soo furay qolkii ay ku xidhnaayeen iyagoo laleeya bi ay dhaansanayaan dabeedna iyagoo baastoladii adeegsanaya kasoo furkii laga soo furay meeshaa ayay waa xilligaa qadooyinka iyo waxaasina dhadhamaadii inuu dadku usoo socdo xabsiga gudaha loogu geeyo oo albaabka dhexe la ma garanaysaa socodku qadageynta iyo walka qaadidu ay socoto ayay ku beegeen waana sida aanu dareensannahay lala shaqaynayay oo dad xabsiga kolley gudihiisa ciidanka ka shaqeeya ah baa oberationka qayb ka ah baaristuna waa socotaa wax walba baaristaa lagu xaqiijina insha allahu halkaa waxaa ku dhintay hal askari oo ciidanka asluubta ah laba debadda ka joogayna waa ku dhaawacmeen horta mid waa ku dhaawacmay debadda markii ay ka baxeen gidaarka qaar fadhiyo debadda fadhiyo oo ay rasaastii sii mariyeen baa jira ilaa afar xabadood bay ka rideen halkaa debadda qaarna gudahay ka soo bilaabeen nasiib wanaag waxaa ah inaan maxaabiistii dibadda u baxday midna aanu maka maqnayn oo dhammaan gacanta lagu wada dhigay iyo dad loo tirinayay inay dibadda kala shaqaynayeen intaba gacantaa lagu hayaa wixii tuhun galay ee ciidankaana ilaa imaka qaar baa baarista ku socotaa howlgal kolley dee baaristiisina bilaabantay ka hordegiisina aan isleeyahay waa lagu guulaystay oo kol haddii aanay maxaabiista operationkoodii maanta aan la lahayn intay ma garanaysaayen howlgalkaan ka furiyeen xabsigabay ku nabad galeen taas horta ilaahay mahadiya howlgalkiina sidaasaa loo dhiciseeyey oo ma garanaysa looga hortegey baaristiina gacantaa lagu hayaa waxaan tacsi u dirayaa ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii askarigii ku dhintay xabsiga ee howlgalkaa ku dhintay samriiban allah inaga siiyo oo hawl qaran ayuu ku dhintay labada askari oo ku dhaawacmayna sidaas leeg ilahi waxaan uga baryaya inuu ka dhigo maxaan ku dhaha caafimaad degdega uu ku siiyo ka kiciyo nabarkaa gadaro intaasay horta runtii warkaynu ilaa imaka bixin karayna waa ilaa intaa staas waa maxaabiis dambiya ula soo xidhan burcadadeed qaar u xidhan iyo argagixisa qaar u xidhan ba waa leeyihin